بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى أبواب الأذان والسنة فيها abwaabu اladaani aadaankii abwaabtiisii waaye iyo wasunnati fiihi wa abwaabu sunnati اladaan wa abwaabu sunnati fi اladaan sunnada aadaanka dhexdiisa yani ah abwaabteedii waay meesha qaala baabu bad-i اladaani aadaanka bilowgiisa wixii ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay aladaan waa aliclaam luqatan waa ogeysiin sharcanna waxa uu yahay aadaanku aliclaamu bidukuuli waqti salaa ogeysiin la ogeysiinayo salaada waqtigeeda soo gelitaankeeda bialfaadin maksuusa alfaad maksuus ahoo gaar ahna la iskugu iclaaminayo la isku ogeysiinayo kaasaa aadaanku sidaas waay ayb وبالإسناad qال xdثnا أbو عubayd محمد بن عubayd بن maymuن الmdني وهuوa التbاn صdوq يخطئ rawىa lh الbخاaري وبن mاجة qال xdثnا محمد بن سلمة الحراني وهuوa الbاhilي mولاaهم ثqة rawى lh الbخاaري في جزء القراءة ومسلم والأربعة qala xadaثna mحamed بn isxaaq wahuwa اlmadaniyu mxamed bn isxaaq bn yasaar saaxib اlmagaazi saduq yudalis qala xadaثna mحamed bn ibrahim الtaymiyu waa abu a mxamed bn isxaaq marka meeshaan saraxa bالtaxdiid xadaثana ayuu caddeeyey meeshaan can mحamed bn cabdillaahi bni zaydi can abihi mxamed bn cabdillahi bni zayd bni cabdi rabihi الأنصاaري ثqة rawى lh الbخاaرiي في khلqi أfعاaل العباad ومسلم والأربعة عan أbيهi aabihii waa cبdاللahi بن زayd بن cabdi رabه saaxiب الأdاn qaala kana rasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم nebigu wuxuu ahaa qad hma inuu ku hamiyey bilbuuqi buun yani waqtiga salaada uu soo galo in buun la yeeriyo ayuu hamiyey nebiga wa amara wuxuu amray bالnaaquusi naaquus gambaleel in la yeeriyo in la sameeyo fanuxita waa la qoray marka gambaleelkii iyo naaquuskii baa la qoray fa uriya cabdullaahi ibnu zaydin ayaa la tus ayaa ayaa la tusay filmanaami hurdada dhexdeeda lagu tusay qaala waxa uu yihi ra-aytu rajula nin ayaan arkay calayhi thawbaani akhdaraani laba maryood oo cagaaran korkiisu ay yihiin yaxmilu naaquusan oo xambaarsan gambaleel faqultu lahu waxaan ku idhi yaa cabdallaahi tabiicu naaquusa ma gedaysaa gambaleelka qaala waxau yihi wamaa tasnacu bihi maxaad ku samaynaysaa qultu waxaan yidhi unaadii bihi ila asalaa salaadaan ugu dhawaaqayaa aan ugu naadinayaa qaala waxa uu yidhi afalaa adulluka miyaanan ku tusaynin calaa khayrin min dalika kaagaas wax ka fiican qultu waxaan idhi wamaa huwa muxuu yahay qaala wuxuu yihi taquulu waxaad dhehaysaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamadan rasuulu اllah ashhadu ana muxamadan rasuulu اllah xaya cala الصalaaة xaya cala الصalaaة xaya cala اlfalaax xaya cala اlfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila اllah sidaasaa dhahaysaa qaala fakharaja cabdullaahi bnu zaydin cabdullaahi waa baxay xataa ataa rasuula اllahi sal l slam ilaa uu nebigu u yimid faakbarahu bimaa ra'aa wuxuu u sheegay wixii uu arkay hadda marka alfaadaani marka waa shan iyo toban kelimo afar takbeerada waaye allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah shan ashhadu an laa ilaaha ila allah lix ashhadu anna muxamadan rasul rasuulu llah toddobo ashhadu ana muxameda rasuulu اllah sideed xaya cala الsalaaة sagaal xaya cala الsalaaة toban xaya cala اlfalaax iyo xaya cala اlfalaax waa laba iyo toban allahu akbar allahu akbar afar iyo toban laa ilaaha ila اllahu shan iyo toban marka xadiidka cabdillaahi bni zayd bni cabdirabbihi aadaanka waa shan iyo toban kelmadood waay marka tiri meel ku gunto nacam ayb axaadiidta kalena waa arki doonaa in sha allahu tacaala faakbarahu bimaa ra'aa ayuu nebigu u sheegay qaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuul allow ra-aytu waxaan arkay rajulan nin calayhi thawbaani akhbaraani laba dhar laba maro oo cagaaran korkiisu ay yihiin yaxmilu naaquusan ninkaas oo xambaarsan naaquusan gambaleel faqasa calayhi alkhabara sheekadii ayuu marka uu u sheegay khabarkii iyo sheekadii ayuu markaa uu u sheegay ayb faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku wuxuu yihi ina saaxibakum saaxibkiina qad uriya ru'yaa waxaa la tusay ru'yo fakhruj maca bilaalin bilaal la bax ila lmasjidi masjidka la aad faalqihaa calayhi ku rid korkiisa ku aqri waliyunaadi bilaalun bilaalna ha addimo fainahu andaa sawtan minka maxaa yeeley fainahu bilaal andaa waa mid yacni koryeelid yani kaa dheer sawtan xagga codka minka adiga kaa dheer andaa min annidaa'i bay ka timid ay arfacu wa aclaa sawtan minka mid yacni sarayn badan oo korayn badan waayo xagga codka adiga kaa korayn badan meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa mu-adinku waxaa sunno u ah inuu cod dheer yahay waayo bilaal iyo cabdullaahi bnu zayd waxaa lagu kala doortay cod dheeraanta waayo jumlada fa-da ay ku jirto tufiidu lciliya bilaal ku akri sababta waa maxaa aada ugu dhiibaysid bilaal waa kaa cod dheer yahay marka mu-adinku waxaa la sunneeyaa marka an yakuuna sayitan inuu cod dheer yahay leanna aslan waxaa la rabaa inuu dadkii gaarsiiyo aadaanku ila iclaan dadka bannaanka jooga la ogeysiinayo waqtigii salaada inuu galay waay xadiidkan cabdullaahi bnu zayd bni cabdirabbihi tarjiic ma laha tarjiic ma laha oo ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna moxamedan rasuulu llah ashhadu anna moxamedan rasuulu llah oo hoos loo dhahaayo ma leh tarjiic ma leh ayb qaala wuxuu yihi fakharajtu maca bilaalin bilaal ayaan la baxay ila lmasjidi masjidka fajacaltu waxaan gudagalay ulqiihaa calayhi inaan korkiisa ku ridaayo ku aqrinaayo wahuwa yunaadii biha isaguna uu aadaanayo qaala fasamica cumar bnu lkhadaab cumar ayaa maqlay bisawti codkii fakharaja waa soo baxay faqaala wuxuu yihi yaa rasuula allah wallaahi laqad ra-aytu wallaahi allaan ku dhaartay laqad ra-aytu waxaan arkay midla aladii ra'aa kii uu arkay oo kale ayaan arkay cabdullaahi bnu zayd waxa uu ku riyoodoo kale ayaan anigana ku riyooday marka ru'yada cabdullaahi bnu zayd iyada keligeed xukun laguma dhisine shaarici baa u qiray markii uu shaaricu taqriiriyey oo ru'yo xaq ah waaye uu yidhi ee ha la sameeyo markaasay sharci noqotay wailaa sida kale ru'yadu istinaas iyo wax noocaas iyo mubashiraad iyo iska waaye laakiin axkaam lagama qaato riyada axkaam iyada lagama qaato ayb qaala abuu cubaydin abuu cubaydkan marka waa moxamed bnu cubayd ibni maymuun almadani shaykhu ibni maaja waaye faakbaranii abu bakrin alxakamiyu abu bakr alxakamiyu majhuulun rawaa lahu bnu maaja waa min afraadi bni maaja wuxuu yihi ana cabdallaahi bna zaydin wuxuu ii sheegay buu yihi cabdullaahi bnu zayd alansaariya qaala fii dalika wuxuu ka yidhi arrinkaas axmad allaha da ljalaali wada likraami xamda cala aladaani kahiira id ataanii bihi lbashiiru min allahi faakrim bihi ladaya bashiira fii layaalin waalaa bihina halaatin kulamaa jaءa zaadanii tawqiira wuxuu yihi axmed ullaha allaan ammaanayaa daljalaali allihii weynaanta iyowadaalikraami maamuuska u saaxiibka ahaa xamdan ammaan ayaan ammaanayaa cala aladaani baan ku ammaanayaa aadaanka kahiiran xamdiga oo kahiiran badan xamdi badan ayaan aadaanka dartiis ilaahay aan ugu ammaanayaa id ataanii bihi maxaa yeelay id cille ee ataanii bihi waa iila yimid ama id goortii ataanii bihi oo iila yimid aadaankii albashiiru kii bishaareynaya min allahi ilaahi xaggiisa ila ru'ya xaq inay tahaa nebigaa u sheegay fa akrim bihi alla maamuus badana ladaya aniga agteyda ku maamuus badanaa bashiiran yacni ku bisha bishaareeye ahaan fii layaalin habeenno waa dhexdeeda waalaa bihinna ou markaa yacnii xiriirinayay habeennada oo halaatin saddex ah meeshaa warka waxaa ka muuqda saddex habeen inuu ku riyoonayo ru'yadan la tusayay saddex habeen isku xigto kulamaa mar kastoo jaa-a uu yimaado zaadanii wuxuu ii kordhinayo towqiiran weyneyn iyo ixtiraam iyo maamuus shicirkaas buu marka sheegay marka de xadiidka qeybtiisa hore dabcan waa xasan moxamed ibnu isxaaqna saraxa bitaxdiid oo ciladii tadliiska in loogama cabsanaynin shicirka riwaayadiisana dabcan inqidaac baa ku jirta oo abu bakr alxakamiyu ayaa wuxuu ka sheegay cabdullahi bnu zayd marka dhexdooda dad badanaa ku jiro marka intaas shicirka dambe inqidaac baa ku jira laakiin xadiidka intiisa hore waa mutasil musnad ah ayb marka aadaanka inuu shan iyo toban kelmadood uu yahay tarjiic inuusa lahayn ayaa halkan ku jirto iyo in bilaal loogu dhiibay cod dheeraanta wa bihi qaala xadahanaa moxamed bnu khaalid bni cabdillaahi alwaasitiyu waa khaalid ibnu cabdillaahi طaxaan ayaa dhalay waa moxamed ibnu khaalid ibnu cabdillaahi alwaasitiyu طaxaan daciifun min afraad ibni maaja ibni maaja dadka uu ka wariyey keligiis qaala xadaa ragga sitada manaa qaala xadahanaa abi abihi khaalid ibnu cabdillaahi alwaasitiyu طaxaan hiqat can cabdiraxmaan ibni isxaaqa wahuwa saduuq rumiya bilqadar عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبga استشhaaر الناaس ddkiiba ula تشhtay مxوu ula تشhtayna لmا يهimهم لأجل mا kii dartiis يهimهم murug gelinaaye إلى الصلاaةi saلاada xaggeeda u murug gelinaaye dartiis marka arrimaha waaweyn in layskala تشhto ayaa meeشhaa laga qaadana laamku waa macnihiisu تacliil lma yuhimhum ay limaa yuuqicuhum fi اtacabi washiddati yacni sababta ula tashtay waxay tahay shiddada iyo tacabka arrinta ku ridaysay ee salaada ku saabsan oo waa maxay salaaddii waxaa dhacayso qofku waa imaanaa masaajidkuu soo gelaa iyadoo la tukaday uu arkaa ila aadaan ma jira moogtahay waa imaanayaa waqti hore ayuu imaanayaa waa fadhinayaa waqti dheeruu fadhina wax marka lagu garto inay salaadii gashay inay dhowdahay midna lama aqooni marka xoogaa arrintaasi marka waxay taxayun ayay waagi hore samay jireen waa qofku waa qiyaasaya waqtigii ama waqtigan waqtigii salaada ay tahay isagoo soo dadaala laga yaaba in laga hor tukado marka arrintaas baa marka murug gelisay ayaga taa darteed buu marka nebiga ula tashtay asxaabtii fadakaruu waxay sheegeen albuuqa buunka fakarihahu waa kahday min ajli lyahuudi yahuud darteed meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa in yacni ummadaha kale yahuudda iyo nasaarada iyo mushrikiinta iyo in la shabaho inay in laga fogaado arrintan oo maqaasidu shareeca waxaa ka mid a qofku inuu ka soocnaado ummadaha caqiidada ku khilaafsan inuu ka soocan yahay waa daruuri nacam jiddan uma dakaruu waxay sheegeen annaaquusa ayay sheegeen gambaleelkii fakarihahu waa kahday min ajli nasaara nasaaradii darteed gambaleelkana nasaaradaa kaniisadooda ku yeeriso fa uriya marka riwaayo abu daawuud waxay ku dartay dab in la shido qaaca markii la arko calaamad ay noqoto lasoo aado masaajidka dabkiina nebigu waa kahday liajli lmajuus fa uriya nidaa aadaankii baa la tusay tilka leylata habeenkaas rajulun nin baa la tusay min alansaari ka mida yuqaalu lahu layraa cabdullaahi bnu zayd wa cumar bnu lkhaaab iyo cumar bnu lkhaaab faqaraqa alansaariyu ansaarigii wuxuu kusoo guureeyey rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka leylan xilli habeen ah fa amara rasuulullahi sal slam bilaalan nebigu bilaal bou amray faadana bihi waa ku adibay marka wuxuu ru'yadii cabdullahi bnu zayd la tusay buu ku adimay bilaalna ayb faadana bihi nusaqa qaarna waxay qorayaan faataa bihi waa la yimi qaala zuhriyu zuhri wuxuu yihi wazaada bilaalun bilaal wuxuu ziyaadiyey fii nidaa'i salaati alghadaati salaada subax aadaankeeda wuxuu ku ziyaadiyey alsalaatu khayru min annowm ayuu ku ziyaadiyey faaqarahaa rasuulu llahi sal l slam nebigu waa u qiray marka iqraarkii nebiga unbaa sunno ka dhigay dabcan ziyaadadaasna maadaama ay dhacday fii zamaani alwaxyi oo in la diido iyo in la ogolaado xukunkeeda qofkii ka gaari lahaa ee loo waxyoonayo nebiga ahna uu nool yahay ma lagu tirinayo marka bidco ma noqonaysa ilaa bidcadu bacda nebi unbay suurtogeli kartaa ilaa waqtiga nebiga uu nool yahay wixii dee qaldanna nebigaa u joogo sheegayo wixii saxanna isagaa qiraayo bidco meeshaas marka maba imaanaysaba waaya qaala cumaru cumar wuxuu yihi yaa rasuula allah qad ra-aytu waan arkay midla aladii ra-aa kii uu arkay oo kale walaakinahu sabaqanii laakiin waa iyaga hormaray isaga iyaga hormaray kii uu arkay oo kale aan arkay marka xadiidkan moxamed ibnu khaalid ibn cabdillahi alwaasitiy ayaa ku jiro daciif ah bal culamada qaar waxay yidhaahdaan matruukulxadiid bay gaarsiiyaan banaan laakiin ibnu cumar lafdigan lafdi ka duwan ayuu uga ansaxay xadiidkan oo muslim iyo ay warinayaan iyo keyrkiis banaan ayb oo kanna ka agdhow qaala baabu tarjiici fi ladaani tarjiici celcelintii aadaanka dhexdiisa in la celceliyo wixii ku yimid caddayntiisii uu baab yahay atarjiic waxaa la yidhaha shahaadateynka in lasoo laba jeer celiyo oo marka hore markuu yidhaha takbiiraadka uu dhameeyo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar uu dhaho ayuu hoos wuxuu dhahayaa ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah markaas kadib ashhadu an laa ilaha illa allah kor u qaadaya tarjiica marka kaas waayo ayib marka aadaankii dhexdiisii in tarjiic lagu sameeyo wixii ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay وبه قال xdثna محمد بن بشhاaر وهو بندار ومحمد بن يحيى وهو الذhلي qال xdثna أbو cاaصم وهو بحاq بن مkلد أbو cاaصم النبيل qال أخبرna بن جurيج cبدالملك بن cبدالعزيز بن جurيج qال أخبرnي cبدالعزيز بن cبدالملك بن أbي محذورة وهو الجuمحي المkي مqبول xadيثه في السنن الأربعة عن cبد الله بن محyriز وهuو ثqة cاabد xadيiثه في الكتب الستة وkاana wuxuu ahaa cبdاللahi ytiima agoon في xجر أbي مaحdورaةa بن مyr أbو مaحdورaة بن معyar ayuu tarbiyadiisa ku hoos jiray xanaanadiisu ku hoos jiray xiina جahزahu markuu u diyaar gareeyey ilى الشhaami markuu شhaam u bixi timinayo أbو مaحdورة cabdullaahi bnu muxayriis ayuu shaam u diray faqultu wuxuu yidhi marka cabdullaahi waxaan ku idhi liabi maxduura waxaan ku idhi ey cammi yaa cammi adeerkaygiiyow inii aniga khaarijun ila shaami shaam ayaan u baxayaa ku baxayaan ahay wa inii aniguna as'alu waxaan su-aalayaa can ta'diinika aadaankaagaan ku weydiina ishaag aadaankaagii abuu maxduura marka makuu ka adimi jiray bacda fatxi maka faakbaranii wuxuu ii sheegay ana abaa maxduurata abaa maxduura qaala waxa uu yidhi kharajtu fii nafarin waan baxay buu yidhi jamaaco anoo ku dhex jiro fakunnaa bibacdi ariiqi jidka yani qaar yani jidka wax kamida ayaanu ahayn waxoogaa baan soconnay macnaa jidkii baan waxgoynay faadana muadinun ayaa faadana muadinu rasuuli illahi sal l slama rasuulka mu-adinkiisii baa wuxuu ku dhawaaqay oo aadaanay bisalaati salaaddii buu ku adimay cinda rasuulillahi sal l slam rasuulka agtiisa fasamicnaa waxaan maqalnay sawta almu'adini mu-adinka codkiisa wa naxnu anaguna mutanakibuuna kuwa ka fogaanayaan nahay canhu xaggiisa nebiga yani annagoo nebigiina ka dheeraanayno oo yacni gees uga baxayno oo ka jeesanayno annagoo ka jeesanayno nebiga xaggiisa saasaan annaguna aan ahayn inagoo saasaan codkii maqalnay mu-adinka fasaraxnaa waan qaylinay naxkiihi annaga oo iska dhigdhigayno isagoo kale mu-adinkaoo kale yacni annagoo jilayno oo isaga markaa yacni siduu u adimayoo kale eh, ka daba jilayno oo markaa aan dhaajinayno tahazu-an jees jees dartiis dheeldheel darteed waa iskaga dheelayna laba unbay mid tahay hadda markaas inuunanba muslimiin weli oo u gaal yahay waana sida uu doortay eh, shaarixa ibnu maajaha yacni maxamed alxafiid ibn cabdisamad kanuun almaqribiy isagaa sharaxiisa wuxuu yihi liannahum kaanuu kufaaran gaalay ahaayeen marka aadaanka inay ku jees jeesaan de gaalayba ahaayeen isagu saasuu yihi ayb ama in la yiraahdo ilmo yaryar riwaayaadka qaar inay aada u yaryaraayeenay sheegaysaa marka wax way yaryaraayeen qangaarba ma ahaynba macnaha ee ilmaha yaryarkaana hadda wax ayaga hadda marka eh, waxqabad male waxooda ayb Ta- sida muuqanaysa laakiin de markaas inuusan islaam ahayna qisada ka soo muuqan doonto tahazu-an fasamica rasuulu llahi sala l slama nebigaa maqlay faarsala ilaynaa qowman dad ayuu noo soo noogu soo diray faaqcaduunaa wayna fadhiisiiyeen beyna yadayhi hortiisa faqaala waxa uu yihi ayukum aladii samictu sawtahu qad irtafac ayukum kiinebaa aladii kii ou ahaa samictu sawtahu codkiisa aan maqlay qad irtafaca inuu kor noqday faashaara ilaya alqowmu qowmkiibaa xaggayga soo ishaaray kulluhum dhammaantood wasadaquu wayna run sheegeen anaa ugu cod dheeraay faarsala kullahum dhammaantooduu diray dadkii dhammaa waa iska diray kale waxabasanii anigana meesha igu celiyey wa qaala lii wuxuu igu yihi qum istaag faadin adin bal faqumtu waan istaagay walaa shay-a shayna iyadoo akrahu mid looga aan ka necebahay ilaya aniga aan ka necebahay uusan jirin min rasuulillahi sal l slam rasuulka walaa mimaa ya'murunii bihi waxa uu amraayana waxaan ka nacebahay aysan jirin ayb akrahu wa afcalu tafdiil ilaa marka lagu gudbiyana eh, in musamo laga laqbeeyaa fiican fii marka lagu gudbiyana markaas waa marka laga laqbeynayo maj- majhuulka nacam marka akrahu ilaya aan nacayb badanahay waay aniga la ii nacayb badan yahay ma la dhahayo saas nacam ayb walaa mima ya'murunii bihi waxa uu i amrayana waxaan ka necbahay iyadoo aysan jirin faqumtu waan istaagay beyna yaday rasuulillaahi sal l slam rasuulka hortiisaan istaagay faalqaa calaya rasuulu llahi ta'diina rasuulkii aadaanka buu dushayda ku akriyey huwa isagaa binafsihi ku akriyey markaa waxaa laga yaabaa mar xaaladaas inuu soo islaamay ama islaamkii markaa kadib uu qaatay kabacdi marka aadaankii iyo uu samaynayo faqaala wuxuu yihi qul dheh allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamada rasuulu llah ashhadu ana muxamada rasuulu llah uma qaala lii wuxuu igu yihi irfac kor qaad codkaaga famudda taag min sawtika codkaaga ashhadu an laa ilaaha ila allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي مركز ترجيع وحي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله uma dacaanii dabadeed waa ii yeeray xiina qadaytu markaan dhammeeyey ata'diina aadaankii fa acdaanii wuxuu isiiye suratan buu isiiye kiish fiihaa shay-un shay uu ku dhex jiro min fidatin oo fida-a buu isiiyey marka fidadad wuxuu u siiyey isagu halkaan meeshaan marka ibnu xibbaan wuxuu u daliishaday meeshaan aadaanka in ujro lagu qaado karo ujro ahaan in lo- inuu u siiyeyu ka dhigay wuxuuna ka dhigay marka xadiidka cuhmaan bnu abilcaas ayuu ku caariday midkan ibnu sayidinaasna waa ku naqdiyey arrintaasoo waxa uu yidhi laba wejba arrinta uu ibnu ibnu xibaan meeshan ka fahmay ma ku xoog badna ta koowaad waxay tahay abuu maxduura qisadiisaa horreysay oo qisada cuhmaan bnu abilcaas waaba ka dembeeyeyba islaamnimadiisa iyo yacni waa ka dembeeyey qisatu nahyi oo cuhmaan qisada nahyiga le maogtahay walaa tattakhid muadinan ya'khudu calaa adaanihi ajran taasaa dembeysay buu yihi waqti ahaanta waayahay mar hadday marka middaa dambeysayna in middaan la hormariyay maba ahanba ma lagu caarimo wejka labaad waxay tahay waaqicatu cayn waayo tatadaraqu ila ixtimaalaat nebigu markaa abuu maxduura markaan un qisadan waaqicadan ayuu wuxuu siiyey yacni fido markaanuu siiyey waxyaabo badanaa marka ixtimaalaad badan baa imaan karo ayba ka mid tahay mualafatulquluub ahaan inuu siiyey inuu kusoo dumo oo islaamka uu kusoo soo usoo jeclaysiiyo arrintaani marka ujra ahaan inuu u siiyey kuma cadda waaqicadana hadday dhawa shaygu haddii ixtimaa daliilku haddii ixtimaalaad uu usoo banbaxo ixtimaalaadkaasi marka waxay keenayaan marka in macno gaara in loo daliishado xoogaaba fogeynay marka labadaasuu marka ibnu saydinaas ku jawaabay ayb uma wadaca yadahu gacantiisii buu saaray calaa naasiyati abi maxduura abi maxduura foodiisuu kor saaray gacantiisa uma amarahaa dabadeed waa mariyey waa soo mariyey calaa wajhihi wejigiisuu mariyey uma min bayni hadiyeyhi labadiisa naas dhexdooda ayuu mariyey uma calaa kabidihi dabadeedna beerkiisa ayuu gacantiisa gacanta ka mariyey rasuulka sal l slam nusakha qaar waxay dhigayaan uma calaa katadihi ama katidihi bitaa-i lmuhanaati fawqu taasowna ku sharxay sird ibni alcajami katidkana waxaa la yidhaha labada garbood meesha iskaga imaadaan oo deegta ah ayaa la yidhaahdaa uma balagat yadu rasuuli llahi sal l slam nabiga gacantiisa waxay gaartay surata abi maxduura abi maxduura xuduntiisa uma qaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi baaraka allahu laka wabaaraka calayka allah kuu barakeeyo korkaagana allah barakeeyo faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah amartanii ma waxaad i amartay bita'diini bimaka maka inaan ka addimo aadaan aadaanka maka aan ka addima mayaad i amartay qaala wuxuu yihi nacam haa qad amartuka waan ku amray fadahaba waa tegey kullu shayin wax kasta ayaa tegey kaana lirasuuli llahi sal l slam nabiga usugnaaday yani min oo aniga markaa igu jiro min karaahiyatin oo nacayb ah wax allaale wuxuu nacayboo nebiga u qabay oo xaggiisa aan u qabay baa iga tegey ayb wacaada dalika kulluhu kaagaasoo dhanna marka wuxuu kusoo noqday maxabatan lirasuuli llahi sal l slam jacayl nebiga aan u qabo ayuu ayuu ayuu kusoo noqday nacaybkii dhammaa jacaylaa bedelay marka aadaanku isagu qofka haddii isagoo gaal ah uu addimo aadaanka ma loogu sugaa islaamnimada dabcan aadaanku de shahaadateynka intaan lasoo gaarin waayo waxa laga hadlayo waayo mar haddii shahaadateynki lasoo gaaro shahaadateynki bau ku dhawaaqa markaasi binasi baaba islaamkiisu ou noqona laakiin qabla intaan shahaadateynki la gaarin allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar tiyu joogaa gaalnimaana lagu ogaayo awel qibladii buu u jeedaa waa addimaa dhegihii baa faraha ugu jiraan allahu akbar allahu akbar buu dhahayaa ficilkaasi calaa ma noqon karaa islaam oo daliil lagu sugaayo ila islaamku wuxuu ku sugnaadaa binnasi wa bidilaalati iyo wabitabaciyati buu ku sugnaadaa saddexdaas yaa qofka islaamkiisa lagu sugaa marka ma u noqonayaa culimada in badan waxay leeyihin ha waayo aadaanku waa camal u gaar ah muslimiinta cid kaloo adinta ma jirto wuxuuna ahaa marka waxyaabaha daliilka ka dhigaya qofka islaamnimadiisa loo daliishada waxaa ka mid a in lagu arko isagoo sameynayo camal muslimiinta u gaar ah oo diinul islaam keliya lagu yaqaano camalku haddii diinul islaam iyo diimo kaleba lagu yaqaano ma loo daliisho karo islaamnimadiisa oo matalan sadaqaa ka mid a ninkaana waxaa la arka qof miskiina wax siinaayo sadaqadaasu daliil miyay u tahay inuu islaamay maya sadaqadu gaalna wax waa la baxaa muslimna waa la baxaa laakiin salaada oo kale iyo aadaanka bi hadihi sifa iyo eh, waxyaabahaas eh, sidaas oo kale ah iyagu waa waxyaabo aan weyse qaadka laftiisa iyo culimmada qaar badan marka waxyaabahaasay kusoo daraan calaa kullin ayb ayb fada markaa wuxuu yidhi faqadimtu calىa cataab bni asiidin cataab ibnu asiid baan usoo galay caamili rasuuli اllahi sal l slam nabiga ninkii mas-uulka uga ahaa bimakata maka faadantu macahu isaga maciisaan aadaanay bisalaati salaada can amri rasuuli llahi sal l slam nabiga amarkiisaan ugu adimi jiray qaala wuxuu yihi waakbaranii dalika kaagaa waxaa ii waramay man adraka abaa maxduura dadkii abuu maxduura soo gaarayna waa ii warameen buu leeyay qaalada waxaa dhahay waa cabdulmelik calaa maa akhbaranii cabdullaahi bni muxayriis sidau cabdullaahi bni muxayriis iigu sheegay ayagan u sheegeen marka tarjiicaani wuxuu daliil u yaho qaatay maalig iyo shaafici iyo jumhuuru ahlilcilmi oo aadaanka waxay ku sunneeyeen ayaga in waxay ku sunneeyeen tarjiic calaa hada marka alfaad اladaan meeqay noqone kalimaat اladaan sagaal iyo tobanay noqone sagaal iyo toban kelmadood ayay noqoneen madhabka shaafici maalig iyo jumhuurku sidaas waay abuu xaniifa isaga wuxuu qaatay aadaankii bilaal oo cabdulahi aadaanka bilaal waa kii cabdullahi bni zayd ku riyooday oo shan iyo tobanka kelmadood ah kaasuu qaatay aadaan abi maxduurana waxaa qaatay alimaamu shaafici iyo imaam maalik tarjiica iqaamadana marka alimaamu shaafici waxau qaatay iqaamatu bilaal iqaamada oo abuu xaniifana wuxuu qaatay iqaamatu abi maxduura yani isdhaaf iqaamada abi maxduura marka maxay tan bilaal uga duwan tahay iqaamat abi maxduura waa laba labo waa shafci allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ashhadu anna muxamadan rasuulullah laba laba waaye kulli iqaamada bilaalna hal hal waaye marka laga reebo qad qaamat isalaa وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان وهو بن مسلم الصفار قال حدثنا همام بن يحيى وهو العوذي عن عامر الأحول وعامر بن عبد الواحد الأحول صدوق يخطئ أن مكحولا حدثه أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي براء الأذان أذانك تسع عشرة كلمة سقال يتبن كلمة حال أويه والإقامة إقامتنا سبع عشرة كلمة حال إيتها إقامتي مركة تضبئ تبن لقد والله والله والله والله هذا حساب marka kulli laba labow ka dhiga aladaanu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah xaya cala aلصalaة xaya cala الصalaة xaya cala اlfalaax xaya cala اlfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah والإقامة إقامتنا سبع عشرة كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله marka iqaamadan shaafici isagu ma qaadanin abu xaniifa qaate marka aadaanka abuu xaniifa aadaanka bilaalow ka qaatay iqaama oo bilaa tarjiic iqaamadiina abuu maxduurow ka qaatay waa hunaa-i laba labo alimaamu shaaficina aadaanka abuu maxduurow ka qaatay iqaamadana bilaalow ka qaatay ma la dhihi karaa marka iqaamadu maadaama abuu maxduura fatxu maka ou ahaa isagaa dembeeyey ma iqaamadana labalaba maxaa looga dhigi waayo maya nebigu markuu maka furtay kadib madiinow kusoo laabtay hortiisaa bilaal ka adimi jiray ka aqimi jiray iqaamada halhal unbay ahayd oo bilaal marka wax nasakh a meeshaas ma yaalno waana waxayna ka mid tahay min yacni ikhtilaafka tanawuca oo qofku tanna uu samayn karo midaanna uu samayn karo ayb mid walbaana ay bannaan tahay ee yaa fadli badan iyo unbaa laga hadlaa qaala baabu sunnati fi ladaani sunnada aadaanka dhexdiisa caddaynteedii buu u baab yahay wa bihi qaala xadahanaa hishaamu bnu camaarin qaala xadahanaa cabduraxmaan bnu sacdi bni camaar bni sacdin muadini rasuulillahi sal l slam sacadkaas dambe waa sacd lqurad sacd lquradi muadinka nebiga waa muadiniinta nebiga bilaal abu maxduura iyo sacd lqurad masjid qubaa uu ka adimi jiray sacd lqurad bani qurayda uu asal ahaan ahaa ayb qoladaa yani yahuudu bani qurayda ayuu awal ayuu ahaa nasab ahaan ayb cabdiraxmaankan marka cabdiraxmaan ibnu sacd ibni camaar ibni sacdin ilqurad daciifun min afraad ibni maaja qaala xadaanii abi abihi sacd bnu camaar bni sacdin mastuurun waa majhuul lxaal min afraad ibni maaja qaala yani can abiihi aabihina waa maqbuulu min afraad ibni maaja sanadkan marka afraad ibni maaja ay u badan yihiin laga bilaabo cabdiraxmaan aabihi iyo awowgiis can jaddihi awowgiisa kale sacd ilqurad waa ana rasuula اllahi sal l slama amara bilaalan bilaal bou amray an yajcala inuu yeelo isbacahu fartiisa isbacayhi labadiisa farood fii udunayhi labadiisa dhagood inuu geliyo wa qaala waxa uuna yidhi innahu isagu dhaggelintaas dhagaha in faraha la geliyo arfacu isagaa sarrayn badan lisawtika codkaaga u sarrayn badan muqalطaayi waxa uu yidhi hada alxadiidu ashaara ilayhi اlbukhaariyu fii صaxiixihi bqowlihi wayudkaru can bilaali anahu jacala usbucayhi fii udunayhi xadiidkan wuxuu yihi waa xadiidka uu bukhaari ishaarayo siiqatu tamriidka uu ku warinayo oo uu yihi bilaal waxaa laga sheegay labadiisa farood inuu dhagaha labadiisa dhagood geliyay kada qaala muqalطaayi laakiin xadiidka bukhaari ishaaray bisiiqati tamriidka uu ku ishaaray kan ma ahane huwa maa rawaahu cabdurazaaq wagayruhu can sufyaan ayb sida xaafidkooda fatxulbaariga uu faa-iideeyey midaan ma aha ayb xadiidkanna marka waa daciif oo isnaadkiisu cabdiraxmaan ibnu sacd ibni camaar iyo aabihiis iyo awowgiis intaba jahala ku sugan laba isagana waaba daciif cabdiraxmaanka aabihiina waa mastuur awowgiina waa un maqbuul baa loogu tarjamay waa un fii xayizi ljahaala unba isaga dhex jira laakiin in faraha la geliyo dhagaha xadiidii abi juxayfa ayaa tilmaamayo daliilba u ah oo marka dheg dhagaha in faraha la geliyo waa sunno wabihi qaala xadahanaa ayubu bnu muxamedin اlhaashimiyu wahuwa almacruufu biqulb naanaystiisa marka qulb ayaa lagu naanaysaa hiqatun min afraad ibni maaja qaala xadahanaa cabdulwaaxid ibnu ziyaadin wa huwa hiqat can xajaaj bni arطah can cawn bni abi juxayfata can abiihi qaala ataytu rasuula اllahi sal l slam nabigan uu imid bilabdaxi isagoo abdaxa joogo wa huwa fii qubatin xamraa isaga oo qubad yacni teendho guduudan ku dhex jiro fakharaja bilaalun bilaal baa soo baxay faadana waa adimay fastadaara waa wareegsaday fii adaanihi aadaankiisa dhexdiisa waa wareegsaday waa iswareejiyey wa jacala isbacayhi labadiisa faroodna fii udunayhi buu yeelay labadiisa dhagood dhexdooda meeshaan marka faadana fastadaara fii adaanihi aadaankiisa marka ayuu waa isu wareejiyey riwaayada xajaaj bnu arطah sidaanuu yidhi can cawn bni abi juxayfa laakiin riwaayatu sufyaan sufyaan athawri sufyaan athawri baa wuxuu ka wariyey can cawn can abiihi ra-aytu bilaalan adana bilaalan arkay oo adimayo faatbaca faahu haahunaa wa haahunaa afkiisa ayuu xagga iyo xagga u raacraacay waltafata yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix ayuu milicsaday waa milicsaday marka waa wareegsaday maah waa iswareejiye ma aha qaala sufyaanu markaasuu sufyaan wuxuu yidhi kaana xajaajun waa riwaayadan xajaaj bnu arطah wuxuu ahaa yacni bna arطah yadkuru lanaa can cawnin cawnba wuxuu nooga sheegi jiray annahu qaala fastadaara fii adaanihi falamaa laqiinaa cawnan cawn markaan la kulannay oo weydiinay lam yadkur fiihi listidaarata istidaarada ma sheegin marka xajaajaa ku gafay meeshaas marka waa min owhaamihi ayay ka mid tahay ibnu xajar wuxuu sheegay xajaaj keligii inuunan la goonin noqonin riwaayadan bal waafaqahu idriis alowdiy wa moxamed alcarzamiy can cawn laakina halaaثata ducafaa buu yidhi xajaaj iyo moxamed alcarzami iyo idriis alowdi saddexdooda waa daciif nacam waqad khaalafahum man huwa midluhum ow amhalu minhum dad iyaga ka fiican ama lamidoo badanaana khilaafa wahuwa qays bnu rabiic qays bnu yani u fiirso yani wuxuu leeyahay waxaa iyaga khilaafay dad iyaga lamida ama ka fiican waxaana ka mid a qays bnu rabiic oo qays bnu rabiic muxuu muxuu yihi walam yastadir waaba anfiyeyba istidaarada nacam walam yastadir abu daawuudana soo saaray riwaayadaas nacam marka haddii sufyaanu thawri ousanba sheegin jumladan markii ou shaykhu xajaajin cawnna ou su-aalayna ounan sheegin walam yastadir oo marka in la anfiyey inuu anfiyeyna riwaaye markaa qays bnu rabiicna ou anfiyeyba oo walam yastadir ay ku jirtay maxaa kaaga soo baxaya marka meeshaasi fastadaaradu inay tahay nakaara ay ku jirto fastadaarada fastadaara fi adaanihi nakaara ku jirto ayb ayb wbihi qala xadaثna mحamed bn الmصفى الxمصiyu qala xadaثna baqyة can marwan bni salimi whuwa اlغifaariyu abu cabdالlahi الjazrي matruk waramahu الsaajiyu zakariya الsaaji wغayruhu waxay ku yani tuureen bilwadci wadaac bay ka dhigeen min afraad ibni maaja marka matruuk iyo wadaac waa kala duwan yihiin wadaacaa sii daran matruugaa kusoo xigo ayb can cabdilcaزiiz bn abi rawaadi can naafici can ibni cumara qaala qaala rasuulu اlahi sal l slama khaslataani laba arimood mucallaqataani waa kuwa lagu xiray fii acnaaqi lmu'adiniina mu-adiniinta luqumahooda lilmuslimiina u adimayaan siyaamuhum soonkooda iyo salaatuhum salaadooda soonka muslimiinta iyo salaada muslimiinta waxaa lagu xiray mu-adiniinta waayo mu-adinku markuu adimaa la afuraa markuu adimaa la joojinaa cuntadii salaadii marka isaga adimaa lasoo aadaa laba rukni oo waaweyn baa mu-adiniinta lagu xiray luquntoodaa la saaray mas-uuliyad weyn waay marka qofku marka inuu aada u ilaaliyo waay mas-uuliyaddaas marka xadiidkan isnaadkiisu aad uu daciif u yahay marwaan bnu salim baa ku jiro axaadiidna waa soo aroortay oo mu-adinku inuu yahay alimaamu daamin walmu-adinu mu'taman dacfi baa isaga laftiisana ku jiri jira laakiin de mas-uuliyad waaba iska tahay وبه qال xdثna محمد بن المثنى وهو أbو موسى الزmن qال xdثna أbو dاود وهو الطyالسي qال xdثna شhريك wa بن cبداللahi النخعي صدوq سيء الحفظ laakiin waa la mutaaبiceeyey oo مسند أحmed riwaayad kusoo aroortay زهyr ayaa mutaaبiceeyey زهyr عن سماk بن حرب عن جابر بن سمرة qال kاna بilaal بilaal wuxuu ahaa laa ykrim inuunan dhimaynin نqsaaminaynin الأdاn أdاnka can ilwaqti waqtiga kama dhimi jirin yacni waqtiguu ku adimi jiray marka aadaanka salaada maa iska leh mase waqtigaa iska leh ahlucilmiga marka qaarkood waxay leeyihin salaad yani sida muuqata hadda axaadiida marka la fiiriyo waqtigaa iska leh marka macnaheedu waxay tahay waqtigaa lagu adimaa marka la adimo waqtiga ou galo iyo adinku ou dhacaa salaada marka waxa aadaanka iskale waa waqtiga waqtigaa iskale haddii salaada iskale la yihaha marka dib la ysaga dhigi karo oo salaada un marka la gelayo agteeda la adimo yaa imaaneysa lakin waqtiga lanna aslanba aadaanka aliclaam bidukhuuli waqti salaati waqtigaa marka inuu leeyahay marka laga reebay salaada subax aadaankeeda hore qabla lwaqti baa la adima ayb warubamaa waxaa la arkaya akhara inuu dib dhigo aliqaamata iqaamada shay-an xoogaa yar inuu dib u dhigo iqaamada inuu wax yar dib u dhigo ayaa dhacaysay oo la arkaya ayb xadiidkan marka shariik waa la mutaabiciyey waa xasan marka wabihi qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa xafs bnu hiya- hiyaahin can ashcaa an can ashcaa waa ashcaf ibnu sawaar weeyaan waana daciif ashcaf ibnu sawaar daciifa ibnu xasmi baa marka wuxuu yihi oo u maleeyey ashcaru bnu cabdilmelik alxumraani inuu yahay oo hiqaha ah isagoo u qaatay sheekh alalbanina sidaasuu ku raacay shaarixa kitaabka sunan ibni maajaha maxamed cali jambaz isaguna sidaasuu qaatay oo wuxuu ka dhigay ashcatu bnu cabdilmelik alxumraani ayuu ka dhigay marka mana ahan sidaasoo ninkan isagoo mansuub oo yimid oo ashcaf ibnu sawaar loo nisbeynayo naam ayuu kusoo arooray naam ayuu yimid naam mucjamu طabarani اlkabiirka iyo xilyatu alawliya وطabaqaat اlasfiya abi nucaym ayuu ku yimid xaafid اlmizina tarjamadiisa sidaasoo ku socday oo markuu u tarjamayey mizi xafs bnu khiyaad tahdiib اlkamaalka wuxuu raqam uga dhigay alaa faraqama calaa riwaayatihi can ashcaf bni sawaar ayuu wuxuu siiyey tarqiimka ta iyo qaaf ta iyo qaaf maxaa laga wadaa yacni xafsu bnu khiyaad markuu u tarjamayey rawaa can marka uu yidhi ashcaf bnu sawaar ayuu yidhi ta iyo qaafowna siiyey marka riwaayatu xafsin can ashcaf waqacat fi fi jaamici tirmidiyi wa fi sunani ibni maaja waay macnuhu ayb amaa markii uu xafs bnu khiyaad dadka uu ka wariyey shuyuukhdiisa markuu sheegayay ashcatu bnu cabdilmelik marka uu sheegay wax raqama ma siininba macnaha wax tarqiima ma siinin maxaa kaaga cad marka meeshaas haddii ashcatu bnu sawaar uu raqamkii ta iyo qaaf siiyey ashcat ibnu cabdilmelikna tarqiim la-aan ou ka dhigay macnaha waxaa weeyaan riwaayo ma jirto xafs ibnu khiyaad can ashcaf ibni cabdilmelik oo oo kutubu sita ku dhacday male laakiin waa ka wariyey dadka ka wariyey waa ku jiraa ashcaf ibnu xafs ibnu khiyaad waa ku jiraa ashcaf ibnu cabdilmelik shuyuukhdiisu waa ka mid yahay laakiin riwaayo ugu dhacday kutubu sita oo ashcaf ibnu cabdilmelik oo uga warinaya male waa biduuni raqamo uga baxay ayb waxyaabaha marka tahdiibulkamaalka qaabka in loo isticmaalo arday hadduu soo gaaro kitaabkan oo kale inuu dhagaysto hadduusan aqoonin sida loo isticmaalo tahdiibulkamaalka wax macnaa wax badanaa ka maqan marka hadda waxaa noo taala xafs ibnu khiyaad can ashcaf kee waaye marka wax ibnu maaje iyo tirmidiga riwaayo kule xafs ibnu khiyaad can ashcaf riwaayada ku dhacday waa ibnu sawaar un waana kan daciifka amaa cabdilmelik wax raqamaba maba la siininba ma fahamteen meeshaas waxaan ka hadlayna maadaama aan wax tarqiimaba la siinin ma ahan marka riwaayo ibnu maaje iyo tirmidi ma kulaha kaas kale ayb meeshaas marka owhaam qalad marka culumo badan ka dhacay waaye nacam ibnu xasmi baana ugu horreeyey sheekh alalbani sidoo kale maxamed cali jambazka waa ku dhacay oo kitaabkan injaazulxaajaha iska leh uu ku dhacay ayb marka xadiidkan isagoo daciif ku yahay laakiin duruq kale xadiidku ku sugnaa can اlxasan waa alxasan bn abi اlxasan albصriy can cثmaan bn abi اlcaas qaala kana akhiru ma cahida ilaya الnabiyu sal ا l slam wuxuu ugu dambeeyey uu nebiga igula ballamay wuxuu ahaa anlaa attakhida inaanan samaysanin muadinan muadin muadinka oo ya'khudu cala aladaani adaanka ku qaadanayo ajran ujro ku qaadanayo ayb xadiidka marka cuhmaan bnu abilcaas abu daawuud iyo nasaa-i waa wariyeen min ariiqi abilcalaa yaziid bn cabdillahi bni shakhiir can akhiihi mutarif can cuhmaan bni abilcaas waana isnaad saxiixa kaas isnaadkaasu ku imaaday marka aadaanka in ujro lagu qaato ma banaana miyaa mise maxay tahay ee nebigu sal l l slama cuhmaan bnu abilcaas unbuu kula ballamay inuunan in mu-adinka uu qaadanaayo inuu ka dhigto mu-adin aan ujro qaadanaynin samayso u yidhi adiga ee ujro laguma qaada karo ma dhihin ama waa xaraan ama nahyi ma sameynin cuhmaan bnu abilcaas unbuu kula hadlayo wuxuu yidhi adiga aadaan ujro kaa qaadanayo ha samaysan inuu yidhi adiga laguma qaada karo marka ma in lagu qaataana da wadaa-ifta diiniga in wax lagu qaato sideedaba ma fiicna laakiin hadday duruuf kalifto ama ay duruuf keento ama yacni baytulmaal laga laga siiyo wax mu-adiniinta haddii la waayo qof ku tadawucaayo oo asaga tadawuc ku sameynayo haddii la waayo ee markaas de waxaa weeyaan min baab marka yacni masaalix almursala ahaan iyo kale iyo in la yidhaahdo waa in marka dadku ay isxilqaamaan oy marka mu-adinka ay wax siiyaan ujro ay u yeelaan ujrada iyo waxaana kala duwan ogow marka haddii marka dadku ayaga un ay waxun iska siiyaan oo isaga uunan shardisanin taas waa qaado karaa laa shaka karaahana kuma jirto haddowna isagu shardisanin ee ujrada waxay tahay intaas isii intaasaan ku siinaynaa iyo intaas sidii in lagu heshiiyey marka taas iyada marka waayo midda waa laga fiican yahay haddii la helaayo aadaan mu-adin aan waxba ku qaadanaynin aadaankiisa asaa la horumarina laakiin haddii mu-adinkii dan ay ku xiriirto dadkiina uu shaqo u qabanayo dadku marka waa inay ayagu isxilqaamaan markaas oo ay wax u yeelaan haddaan baytulmaal iyo waxba lahayn waana wadaa-ifta diiniga oo dhanaana raacayso oo imaamnimadaa ka mid a wax akriskaa ka mid a waa badan yihiin iyo waxyaabaha kale fatwadaa ka mid a taxdiidka kamida waa badan yihiin wbihi qala xadaثna abu bkr بn abi shayba qala xadaثna mحamed بn cabd الlahi الأsadiyu wahuwa abu أحmed الزubayriyu ثiqaة habt ilا anahu qad ykhطئ fi xadiiثi thawriyi xadiidka thawri waxooga ku gafan an abi sraaيil abu sraaيilkan waa ismaaعiil bnu khalifa المuلaئي صدوq سيء الحفظ rwى lh التirmidي وبن mاجة ayب عن الحkم الحkم بن عتyبة عن cبدالرحمن بن أbي ليلى عن بلال qاaل أmrnيi رsuل الlhi صلى اه علي سلم نبgu wuxuu amray أn أhwba في الفجر salaada subax inaan aلصalaaةu khayr min الnوم inaan dhaho wanahaanii waa iga reebay an uhawiba fi الcishaaءi cishaaha inaan aلصalaaةu khayr min الnوم inaan dhaho aadaanka cishaha waa iga reebay ayb xadiidkan marka isnaadkiisa waxaa ku jiro abu israa-iil ismaaciil bnu khaliifata almulaa-iy saduuqun say-u lxifdi marka mutaabacayuu u baahan yahay idiraab iyo waxna waa ku jiraa wa bihi qaala xadahanaa camru bnu marka inaan cishaha lagu dhehaynin alimaamu nawowi wuxuu yihi daliilunaa man axdatha fii amrinaa hada maa laysa minhu fahuwa raddi kaasaa loo soo qabsanaa وبه قال xdثnا عمرو بن رافع وهو الqزويني الbجلي أbو حجر ثقة hبت من أفrاad بن mاجة qال xdثnا cبدالله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أtى النبي صلى اه سلم نبgu u yimid يؤdinhu isagoo ogeysiinaya بصلاaة الفجر faqيila waxaa l yihi هuوa ناaئم waa hurdaa faqاala wxuu yihi الصلاaة خayر من النوم aلصalaaةu khayru min الnowm ayuu yihi bilaal fauqirat waa la sugay marka fii ta'diini اlfajri fajarka aadaankiisaa lagu qiray dhexdiisa fahabata almru calaa dalika arrinkuna sidaabuu ku sugnaaday aadaanka fajarka in lagu dhaho busiri wuxuu yihi misbaaxu الzajaaja hada isnaadu rijaaluhu hiqaat إilaa ana fiihi inqiطaacan inqiطaac baa ku jiro saciid bn اlmusayab lam yasmac min bilaalin saciid bilaal kama maqlin inqiaac baa meeshaa marka ku jira ayb xadiidkan marka meeshaas baa inqiaac kaga jira qoladan mucalliqiinta halkan waxay leeyihiin iyaga waa ayb ilaa ana saciid bn اlmusayab lam yasmac min bilaal fahuwa mursalun wamaraasiilu saciid bn اlmusayab sixaaxun halkaas ay la mareen sidee marka kan mursal uu ku noqonaan waxaa laysku haysta waxay tahay saciid bn musayab bilaal ma ka maqlay beynahumaa dad waxbaa udhexeeya macnaha bilaal kama maqlin iyagana waxay la aadeen maraasiishii saciid ibnu musayib waa aqla shaafici waa aqbalaa axmed waa aqbalaa ade mursalka la mursal maxaa waaye ee mursalka ay sheegayaan maa adaafahu taabiciyu ila nabiyi sal l l slam hadda saciid maa dhahaayo marka qaala rasuululahi sal l slam isaga ma dhihin ogaa marka meeshaas ma garanin qaabka ay ku wadaan culimadana marka buusiri iyo xataa muqalطaay iyo waxay ku cilaynayeen inqiطaac wabihi qaala xadaثana abu bakr bn abi shayba qala xadaثana yacla bnu cubayd huwa طanaafisiyu hiqat ila fi xadiiثihi can الthawriyi fiihi liin dadka wuxuu ka mid yahay marka thawri markuu ka warinayo dacfiga uu ku jiro dhowraan soo marmarnay hadda ayb hadii la dabdi karo waa fiicnaa lahayd nacam kan iyo kii hadda ka horeeya abu axmed الzubayri iyo midna horaan usoo marnay qala xadaثna alإfriqiyu cabdiلرaحman bn ziyad bn ancum alإfriqiy waa ضaciif can ziyad bni nucaymi an wahuwa hiqat can ziyad bn اlxariث الsudaa-iy qaala wuxuu yihi kuntu maca rasuuli lahi sal l slam nabigaan la jiray fii safarin safar faamaranii wuxuu iamray waa i amray faadantu waan adimay faaraada bilaalun bilaal wuxuu doonay an yuqiima inuu aqimo faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi ina akhaa sudaa-in qoladaa reer sudaa ninka ka dhashay qad adana waa adimay waman adana qofkii adimana fahuwa yuqiimu isagaa aqimaayo xadiidkan marka ifriqigaasaa ku jira oo daciif ina akhaa sudaa-in marka la yidhaha ninka qabiilada uu ka dhashay ayaa waxaa la yidhaha ina akhaa yani fulaan akhuu bani fulaan haddii la yidhaha waa ayagoo ka dhashay unbaa hadda laga wadaa waman adana qofkii adimana fahuwa yuqiimu isagaa aqimaayo xadiidkan isnaadkiisa cabdiraxmaan bni ziyaad ibni ancum baa ku jira oo daciif marka qofkii adimay qofaan ahayn waa aqimi karaa dee laakiin mu-adinku asaga uu yahay ee lagu ogyahay aadaanka iqaamada isagaa labadaba loo ayaa iska leh haddii qof kor ka yimid ama soo galooti ah ou aadaanka iska qabsado iska adimo waa qalad waayo qofka mu-adinka waa ku celi karaa aadaanka sulaymaan ibnu surad iyaan filaa marka inuu sidaas oo kale yeelay waayo qofku howl aan loo dirin inuu gacanta la gala sax ma aha qofka iskale shaqada inuu uga dambeeyo yaa la rabaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih